assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteenna life streamka waxaa tan iyo saaka aad soo dhegaysateen warar barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan xilligaanna waxaan soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha waxaa barnaamijkaas aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka cabduhaab maxamed bukhaari تجلت قدرة القار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacano wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba maalinta jimco ahaadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku qaadadhigi doonnaa khasaaraha maaliyadeed ee maraykanka ka soo gaaray dabka weli ka socda gobolka kaliforniya isbarbardhigaan ku samayn doonno khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay duulaankii yuhuudda ee khaza iyo khasaaraha uu geystay dabkan ma lagu tilmaami karaa musiibadan in maraykanka ay ka soo baxday nabsigii uu ka galay shacabka reer khaza maxaan kala soconnaa taariikhda umamkii daalimiinta ahaa iyo sida uu allaah uga argoostay waxaa nagala qaybgelaya mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed adinkuna waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
waa hagaag kaliforniya waa gobol dhaca xeebaha galbeed ee dalka maraykanka waa gobolka ugu dadka badan iyo kan labaad ee ugu baaxadaweyn xagga dhulka waa midka ugu dhaqaalaha badan guud ahaan kontonka gobol ee uu ka kooban yahay maraykanka haddii gobolkan dal ahaan loo aqoonsan lahaa waxa uu noqon lahaa waddanka sagaalaad ee ugu dhaqaalaha badan guud ahaan caalamka wax soo saarkiisa oo saddex dhibic siddeed trilyan ah wuxuu g d b-ga maraykanku ka yahay boqolkiiba saddex iyo toban dhibic labo gobolkan oo lagu naaneyso gobolka dahabka wuxuu dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay samaynta diyaaradaha tiknolojiyadda macluumaadka soo saaridda shidaalka iyo samaynta aflaamta khiyaaliga ah ee lagu marin habaabiyo umamka iyadoo magaalada gubanaysa ee los angeles ee gobolkan ay xarun u tahay sharikadda ugu weyn samaynta aflaamta ee isugu yeerta hollywood kaliforniya waxaa tobankii maalin ee lasoo dhaafay ka socday dab xoogan oo lagu sheegay midkii ugu baaxadda weynaa ee ka kaca gobolkan iyo guud ahaan waddanka maraykanka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka jarmalka ee d b a waxaa kaloo dabkan lagu tilmaamay musiibo rabbaani ah middii ugu ballaarneed ee maraykanka ku dhufata tan iyo duufaantii helin oo bishii oktoobar ee sannadkii tegey ee labadii kun afar iyo labaatankii isku martay lix gobol oo dhaca koonfur bari ee waddanka maraykanka halkaasoo ay ku dhinteen laba boqol oo ruux uuna sidoo kale ka dhashay khasaare maaliyadeed oo gaaraya laba boqol iyo konton bilyan oo dollar kaliforniya dabka caan ayay ku ahayd hase ahaatee sannadihii dambe dabku waxa uu noqday mid tirabeel ah karis harvey wuxuu muddo labaatan sannadood ah ka tirsanaa waxda dabdemiska ee gobolkan wuxuuna sheegay in tirada dabka intii hore ay ka badan tahay kana khasaare badan tahay xitaa la arko xilli roobaadyada
لكاليفورنيا تاريخ طويل من الحرب.
kaliforniya taariikh dheer bay u leedahay dabka tobankii sane ee ugu dembeeyey waxaa kordhay tirada dabka iyo xowliga ay ku socdaan xilliyada dabka badanaa waxay ahayd inta u dhexaysa xagaaga iyo dayrta hase ahaatee sida hadda dhacayso ma ahayn hadda waxaan ku jirnaa janawari hadda ka hor dabka ma kicin kaliforniya bishan oo kale nasiib darro hadda waxaan arkaynaa in wakhtiyada dabku ay dheeraanayaan ayna noqonayaan kuwo sannadba sannadka ka dambeeya uu khasaarahooda sii kordhayo تقريباً كل عام
xaaladda waxaa uga sii daray oo saacadihii lasoo dhaafay californiya ka bilaabatay duufaanta santi ana taasoo awood u leh in saacaddii ay jarto wax ka badan saddex boqol oo mayl oo u dhiganta ku dhowaad shan boqol oo kilomitir waxayna dhimbilaha dabka gaarsiin kartaa meelo aad u fogfog dabayshan dhacaysa darteed ayay shaqooyinkii kooxaha dabdamis ku noqdeen kuwo aan waxgal ahayn oo saameyntooda aan la dareemaynin maadaama inta gubanaysa ay badan tahay natiijada ka dhalatay dabkan dabkan oo soo bilowday toddobadii bishan januari oo hadda laga joogo toban maalin oo xidhiir ah wuxuu geystay khasaare naf maal iyo mid deegaanba isugu jirta oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa inta hadda la xaqiijiyey dhimashadu waa afar iyo labaatan ruux iyo dhaawaca tobannaan kale iyadoona sidoo kale raq iyo ruuxba lagu la'yahay tobannaan ruux oo kale halka boqol iyo konton kun oo qofoodna guryahooda laga saaray gubashada dhismooyin badan ayaa dabka ku gubtay hase ahaatee tirakoobyadii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in laba-iyo toban kun oo guri ay si rasmi ah u burbureen halka kumanaan kalena ay waxyeello soo gaartay in ka badan shan iyo toban kun oo hektaar oo kaymo ahna way gubteen khasaaraha maaliyadeed ee dabkani uu sababay way adag tahay in si rasmi ah loo qeexo khasaaraha maaliyadeed ee dabkan hase ahaatee tirakoobyadii ugu dambeeyey ee ay samaysay sharikadda eqwether oo ka shaqaysa arrimaha cimilada waxay sheegayaan in khasaaraha maaliyadeed ee dabkan ay u dhexayso laba boqol iyo konton bilyan ilaa laba boqol iyo toddobaatan bilyan oo dollar taas oo dadka maraykanka deggan ay ku tilmaameen khasaare maaliyadeed midkii ugu ballaarnaa abid ee uu dab sababo debkii ilaa hadda sidii ayuu u socday khasaarada gaartay maraykanka taariikhda history maraykanka khasaaradan oo kale ma soo gaarin si kale u soo gaartay laakiin toddoba maalmood gudahooda laba boqol iyo konton bilyan na milyan ma ahan bilyan waxay ku qiyaasayeen laba boqol iyo konton bilyan ilaa laba boqol toddobaatan iyo shan bilyan oo doolar khasaaro inay gaartay dhowrkaas magaalada ay gaartay dadka waxaa laga yaaba inay isdhahaan dabcan holacan maxaa keenay dhibaata xaqiiqada rasmiga waxa keenay allah subxaana watacaala keliya unbaa og maamulka gobolka californiya ayaa malaayiin qofood oga digay inay waajihi karaan xaalad adag waxaana ugu daran dadka ku nool dhanka koonfureed ee gobolka magaalada los angeles oo keliya in ka badan toban malyuun oo qofood ayaa loo sheegay inay halis ugu jiraan in dabka uu ku soo fido deegaanadooda sagaashan kun oo guri ayay korontadu ka maqan tahay xaalad jahawareer ah ayaana weli ka taagan gobolka dowladaha jaarka laha maraykanka ayaa u soo gurmanaya si ay qayb uga qaataan daminta dabkan oo loo taaglayahay waxaana dowladahaasi ka mid ah kanada iyo mexico oo soo diray gurmad ka kooban qalab iyo dadkii ka shaqayn lahaa isbarbardhig ku aadan khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay burburka yahuuddu ka geysteen khaza iyo midka uu sababay dabka ka holcaya gobolka californiya ciidanka yahuudda waxay duulaan waxshnimo ah ku qaadeen marinka khaza wixii ka dambeeyey toddobadii bishii oktoobar ee sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii tan iyo intaasi oo hadda laga joogo muddo afar iyo toban bilood oo xidhiir ah waxay duqeeyeen oo ay dhulka la simeen oo ay lamadegaan ka dhigeen magaalooyinkii marinka khaza halkaas oo sidoo kale ay ku dileen ku dhowaad konton kun oo ruux oo maxas u badan haddaba duqaymaha cirka iyo dhulka ee yahuuddu muddadaasi ay ka geysanayeen khaza waxaa xajmigooda lagu sheegay boqol kun oo tan oo waxyaabaha qarxa ah kuwaas oo ay ku burburiyeen in ka badan laba boqol iyo afartan kun oo dhisme oo isugu jiray guryo deegaan xarumo danguud goobo taariikheed kuwo cibaado iyo xarumo ganacsi oo suuqyo iyo warshadoba isugu jiray sida laga soo xigtay waxaa loogu yeero qaramada midoobay khasaaraha maaliyadeed ee khaza khasaaraha burburka ee khaza waxaa lagu qiyaasayaa wax ka yar labaatan bilyan oo dollar halka khasaaraha maaliyadeed ee maraykanka ku gaaray dabkan hadda ka socda gobolka californiana lagu qiyaasayo laba boqol iyo toddobaatan bilyan oo dollar haddaba maxay tahay sababta khasaaraha maaliyadeed ee dabkan oo socda muddo toban maalin ah uu uga batay khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay burburkii yahuuddu khaza ka geysanayeen afar iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay walaalkeen maxamed xasan bismillaah aad baad u mahadsan tahay walaalka sababuhu aad ayay u kala duwan yihiin waxaana ka mid ah in dhismooyinka qaarkood ee ku yaala magaalada los angeles ee waddanka maraykanka ay ku fadhiyaan qiimo dhan boqolaal milyan oo dollar waa halkii dhismo halka magaalada khaza taas ay ka duwan tahay oo dhismayaashu aysan gaaraynin lacag hal milyan oo dollar ah sidoo kale waxaa magaaladan ay xarun u tahay shirkadda filimada samaysa ee lagu magacaabo hollywood taas oo ka shaqaysa fasaarinta shucuubta caalamka magaaladan lagu magacaabo los angeles filimada ee lagu sameeyo ayaa lagu fasahaadiyaa dunida oo idil taasna waxay keentay in magaaladani ay hooy u noqoto kuwo badan oo ka mid ah kuwa filimada sameeya ee shirkadani u shaqeeya oo qiimaha guryahoodu uu ku kacayo malaayiin dollar jonathan porter oo ah agaasimaha hay-adda saadaasha hawada ee laga leeyahay gudaha waddanka maraykanka ayaa wakaaladda wararka a b u sheegay in los angeles ay ku yaalaan guryaha ugu qaalisan ee dalka maraykanka taasina waa sababaha keentay in dabka oo maalmo yar kacayay uu sababo khasaaraha balaayiinta dollar ah los angeles waa magaalada ay ku nool yihiin dadka ladan dadka caanka ah bilyoneerada dhowr xaafadood oo ku yaala magaaladaasna guryaha ku yaala ee ka dhisan dabaqyada ah waa bilinis lacagta ay ku kacayaan sidoo kale cuntada magaalada lagu cuno iyo dhismayaasha ayaa qaali ah sababo la xiriira dad kaladan oo magaaladan degan waxaa asaaliibta kala duwanaanshiyaha ee dhismayaasha khaza iyo los angeles ka mid ah in ay ku kala duwan yihiin maadooyinka dhismooyinka labada wadan maraykanka oo kale waxaa laga yaabaa in laga isticmaalo maadooyin aad qaali u ah halka magaalada khaza dhismayaasha qalabka loo adeegsado ay aad raqiis u yihiin taasna waa farqi kale sidoo kale waxaa ku badan magaalada khaza gacmaha shaqaysta ee wax dhisa waxaa laga yaabaa in dadka amerikaanka ee shaqaalaha ah ee dhismayaasha ka shaqeeya marka loo sheego in los angeles ay guryo kasoo dhisayaan ay lacago qaali ah ku dhufsadaan taas oo sababaysa in qiimaha guriga uu ka kacayo ay noqoto malaayiin dollar musiibadan amerikaanka ku habsatay ee magaalada los angeles ee gobolka california ee dalka maraykanka runtii waa musiibadii ugu khasaaraha badneed abid ee soo marta california oo ka mid ah dameelaha ay ka dhacaan kawaarista iyo musiibooyinka dabiiciga ah laakiin magaaladan waxaa lagu tiriyaa inay tahay magaalada warshadaha magaalada dadka qaniga ah taasna waxay sare u qaaday khasaaraha maaliyadeed ka dhashay musiibadan allah subxaana watacaala uu ku halaagay gaalada amerikaanka ah warbaahinta maxalliga maraykanka ayaa waxay soo muujinayeen muuqaalo video ah looga soo qaaday dad ganacsato caan ah kuwaas oo ilimeynaya kuna cabaadaya inay maanta taagan yihiin xaalad eber ah dhanka dhaqaalaha waxay leeyihiin waxaan ku sugannahay xaalad fakri ah maadaama dhismaha guryaha ay lacago boqolaal milyan ah ay naga gashay haddii aan eegno magaalada khaza ee dhulka filistiin inkastoo ay ku jirto xaalad xisaar go'doomin ah oo lagu soo rogay sanadii labada kun iyo toddobadii haddana dhismayaasha magaalada ku yiilay ka hor weerarka cudwaaniga ee yuhuudda ay ku qaadeen waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu muuqaalka iyo bilicda wanaagsan caalamka mar walba oo yuhuuddu ay duqeeyaan magaaladan dib u dhis ayaa lagu sameeyaa dadka falastiiniyiinta oo leh xirfad injineernimo ayaana ku guuleysta in qiimo dhexdhexaad oo macquul ah ay ku dhisaan guryo ka qurux badan kuwii ku yiila magaalada los angeles ee dalka maraykanka qiimo ahaanna aad uga hoseeya marka farqigu waa magaaladan los angeles oo ahayd meel dadka fuxshiga ay ku kulansan yihiin islamarkaasna maadooyinka lagu dhiso guryaha ay qaali ahaayeen halka dhismayaasha magaalada khaza ay ahaayeen kuwa maadooyinka lagu dhisa ay ka raqiisan yihiin ayna ku bidan yihiin gacmaha dadka shaqaysta aqoontana u leh qaabka guryaha looga sameeya khasaaraha hantida iyo guryaha ee ku basbeelay dabkan ka socda gobolka california waxaa barbar socda boob iyo beriliqo bahasan oo ay geysanayaan qaar ka mid ah shacabka gobolkaasi kuwaasi oo boobaya hantidii ay lahaayeen dadkii naftooda kala baxsaday dabka iyo kuwii harayba qaar ka mid ah burcadda ayaa soo xiranaya dharka dabdamiska si aan looga shakin kadibna waxay dhacayaan alaabada qaaliga ah ee guryaha iyo sharikadaha gobolka california waxa uu ka mid yahay gobollada horey looga mamnuucay adeegsiga hubka taas ayaana keentay in dadku aysan difaacan karin naftooda iyo hantidooda si la mid ah gobollada kale ee dalka maraykanka ismaamulka gobolkan ayaa markii ay xaaladdu faraha ka baxday oo tuugadu ay meel walba u dhacayaan wuxuu dalbaday ciidamo dheeraad ah oo ka socda kuwa ilaalada qaranka si tuugada looga ilaaliyo hantida shacabka waa kan mid ka mid ah wariyaasha ku sugan gobolkaasi oo arrintaa sharxaya
من أمام ساحل سانتا مونيكا يستعد أفراد الحرس الوطني من خلفي هنا الانتشار meel ku aadan xeebta magaalada santa monica waxaa ku diyaar garoobaya xubno ka tirsan ciidanka ilaalada qaranka kuwaasoo isku diyaarinaya si ay isugu faafiyaan magaalo xeebeedda balesadis si ay u xakameeyaan bililiqada iyo boobka ka socda halkaasi faragelinta ciidankan waxay timid ka gadaal markii barasaabka gobolka california gafin newsom uu dalbaday in la soo kordhiyo tirada ciidankan ugu yaraanna si ay u noqdaan laba kun iyo shan boqol oo askari oo ka socda ilaalada qaranka maraykanka magaalada gebi ahaanba way burburtay meel badqabtana ma jirto saxiifadda the wall street journal waxay waxyar ka hor daabacday inay burbureen tobannaan guri oo ay lahaayeen dadka caanka ah ee ka tirsan shirkadda filimada ee hollywood guryahan ayaana midkiiba lagu qiimeeyey adduun lacageed oo kor u dhaafaya boqol iyo konton milyuun oo dollar burburka aad buu u badan yahay guud ahaan guryaha burburayna waxaa qiimahooda ay ku kacayaan in ka badan boqol iyo konton bilyan oo dollar waxaa burburay gebi ahaanba xaafadihii la deganaa ee magaalada brentwood iyo blasides iyo magaalada eten oo halkan u jirta qiyaastii afartan kilomitir barasaabka gobolka california ayaa wax yar ka hor wuxuu warbaahinta u sheegay inay samayn doonaan baaritaanno ay ugu kuurgelayaan xaaladda gobolka ka gadaalna ay ku dhaqaaqi doonaan dibudhiska dhismooyinkan dabka uu burburiyey kaas oo qaadan doona ku dhowaad sagaashan bilood sida uu warka u dhigay تسعة أشهر كما صرح guddoomiyaha gobolka california gavin newsom sidaad maqlaysaan waxa uu sheegay in muddo sagaal bilood ah ay ku qaadan doonto dhismaha magaalooyinka gubtay haddaba waa kuwey magaalooyinka ugu caansan ee uu dab ku halacsaday magaalooyinka waxaa ka mid ah los angeles iyo degmooyin badan oo iyada hoos yimaada waxaana degmooyinkaasi ugu caansan eaton balaside oo ah meesha ugu badan ee uu hadda dabku ka socdo waxaa kaloo ka mid ah towsan ox iyo mindavilla conyan oo dhacda waqooyiga magaalada santi monica iyo insina oo iyaduna dhanka koonfur ka gubanaysa sababaha dabkani ilaa iyo hadda fasir dhab ah looma hayo lamana oga cidda rasmi ahaan uga dambaysay iyo waxa uu ka soo bilowday dabkan hase ahaatee wararka ugu badan waxay sheegayaan in dabkan uu sababay shimbir kuwa wax ugaarsada ah oo dab intuu soo qaaday ku tuuray cawska qalalan si ay bannaanka ugu soo baxaan ugaarta yaryar ee uu isagu ugaarsan karo sidoo kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in dabkan uu ka soo bilowday qarax ay sameeyeen xirgaha korontada qaada aragtiyo kale oo dhanka dowladda ah waxay sheegaysaa in dabkan uu yahay mu'aamaro iyo gacmo cadow waxay ka dambeeyaan dabkan maadaama uu noqday mid faraha ka baxay oo weli la xakamayn laayahay ayaa waxa uu isku beddelay mid eeddiisa isku turturaan xukuumadda federaalka iyo ismaamulka gobolka california madaxweynaha cusub ee waddanka maraykanka ee caleemisaarkiisa ay saddex maalin un ka harsan tahay ee donald trump iyo ku-xigeenkiisa j d vans ayaa eedeyn kulul u jeediyey barasaabka gobolka california gavin newsom oo ay ku eedeeyeen inuu gacanbidixeeyey wax ka qabashada dabkani oo sidii la rabay aan wax looga qaban bilowgiisa taas oo waxba kama jiraan uu ku tilmaamay guddoomiyaha gobolka isagoona sheegay inay haystaan usduullada dabdamiska hawada midda ugu ballaran caalamka maadaama sannad waliba ay la kulmaan gubasho iyo masiibooyin kale oo rabaani ah hase ahaatee dabkani waxa uu u muuqdaa mid awooddooda ka baxsan donald trump qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay madasha true social waxa uu ku sheegay in dabkan uu ka mid yahay masaa'ibtii ugu darneed ee soo marta maraykanka welina dabku uu sii socdo oo tabar iyo taag loo laayahay isagoona maamulka gobolka california ku tilmaamay kuwo aan u qalmin shaqadii loo igmaday isku xirka saameynta burbur ee uu reebay dabkani ka socda gobolka california iyo burburka ay yahuuddu ka geysteen magaalooyinka jiidda khaza qaababka dabkani u burburinayo dhismooyinka ayaa ka duwan qaababkii hore lagu yaqiinay calaamadaha dabka oo waxaa dhici jirtay in dabka badana uu burburiyo qaybaha sare ee saqafyada dhismooyinka hase ahaatee hadda waxaa la arkayaa burburka saqafka kadib in xitaa ay burburayaan dhismooyinka dhagaxa ah sida in gantaan lagu dhuftay oo kale taana waxay keentay in dadyowga caalamka ay isku raacaan in musiibadani ay tahay nabsi ka dhashay gumaadkii ay yahuudda u geysatay shacabka khaza maadaama hubka lagu garaacayo shacabka khaza uu soo dhiibayo maraykanka dadka ku dhashay magaalada los angeles ayaa sidoo kale sheegaya in muuqa magaaladoodu uu ekaaday sida jiidda khaza oo kale
waxaan ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada los angeles hadda magaaladii oo dhan dab ayaa ka holcaya meel weliba ayaa gubanaysa magaalada oo dhan way basbeeshay oo way baaba'day waa sidaas dhab ahaantii xaafaddaydii way gubatay gebi ahaanba gurigayga weli wuu taagan yahay laakiin waxaan ku noolahay dooxo kale nasiib darro guud ahaan magaalada waxay maanta u muuqaal eg tahay sida marinka khaza ama mid ka mida waddamada ay dagaalladu burburiyeen ee waxyaabaha xunxun laga geysanayo oo hadda dab ayaa meel walba ka ololaya sidaa darteed waa arrin qariib ah inaan ka hadlo filim
inta badan dadyowga caalamka oo xitaa ay ku jiraan kuwo aan muslimiin ahayn ayaa waxay aaraadoodu isugu soo ururtay in sababaha musiibooyinka rabbaaniga ah ugu soo laalaabanayaan maraykanka ay tahay in carada allah ay ku dhacday dalkaasi sababo ku aadan in maraykanku yahay dowladda taageerada ugu badan u fidisa maamulka yahuudda oo sannad waliba daadiya dhiigga boqolaal qofood oo maxas ah waxaana ugu dembeeyey dhiigga hadda ka qoyan jiidda khaza halkaasi oo yahuuddu ay ku gumaaday ku dhowaad konton kun oo ruux oo carruur iyo dumar u badan intaa waxaa sii dheer hadallada jeesjeeska iyo kibirka ah ee ay jeedinayaan hogaamiyaasha maraykanka sida donald trump oo bilowgii bishan aynu ku guda jirno ee januari shir jaraa'id uu ku qabtay gobolka florida ku sheegay in haddii maxaabiista yahuudda ee gacanta ugu jirta muqaawamada filistiiniyiinta aan la sii deynin uu albaabada jaxiimada ku furi doono guud ahaanba dalalka dhaca bariga dhexe hase ahaatee allah ayaa isaga ku furay albaabadii jaxiimada uu sheegay
kuwa wada xaajoodka wada aad bay u wanaagsan yihiin annaguna waxaan haysannaa shakhsi shaqadaasi ku habboon anigu ma doonayo inaan wax u dhimo wadahadalka hase ahaatee haddii aan isfaham laga gaarin ka hor caleemasaarkayga labaad kadib albaabada jaxiimada ayaan ku furi doonaa bariga
dadka qaar oo komentiyo ka dhiibanayay dabka ka socda gobolka californiya ayaa waxay sheegeen in shimbiraha dabka ku kiciyey gobolkan ay la mid yihiin kuwii uu allah ku halaagay asxaabul fiil ee qur'aanka kariimka ah lagu sheegay maraykankana laga gudayo dulmigii uu ka geystay jiidda khaza haddaba maxaan ka ognahay taariikhda ummadihii daalimiinta ahaa ee ay ka duldhacday carada allah kadib markii dulmigooda iyo duqyaankooda uu xergaha goostay taariikhda daalimiintii eebbe uu ka argoostay iyo sida uusan marna allah u dayn doonin daalimiinta waxaan ka waraysannay fadiilatu sheekh maxamed garaar xafidahullah
bismillahi raxmaan raxiim taariikhdaasi qur'aanka ayaa kala dhidhigay laga soo bilaabo nebiyulaahi aadam calayhi salaam ilaa nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ugu dambeeyey khaatamulambiyaa'i walmursaliin ahaa ee dhammaantooda qasaska ku saabsan iyaga iyo wixii dhexmaray gaaladii iyo daalimiintii kasoo horjeeday iyo ilaahay subxaana wa tacaala sunnadiis uu kula dhaqmay qur-aanka ayaa noo faahfaahiyey alle subxaana wa tacaalaa wuxuu noo sheegay umamkaasi markii ambiyada ay ka soo gabadhigaan ilaahay inuu rogi jiray awalu rasuulin ursila ilbashar nebi nuuxuu ahaa calayhi salaam bani aadamka markuu gaalnamay iyo la yimi iyo shirki nabi nuuxaa la soo diray calayhi salaam muddo dheer buu kuna kun sano markii laga reebo konton sano ayuu dhex joogay baa layidhi oo alle subxaana wa tacala falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman intaasuu la hadlay wamaa aamana macahu ilaa qaliilun uu yidhi alle subxana wa tacala in yar baa rumaysa wixii kaleeta ilaahay wuu rogay marka alle subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay qolo lagu xafiyey inay jirto biyo lagu halaagay sida qowma nuux oo kaleeto iyo fircoon oo nebi muuse calayhi salaam ka soo horjeeday iyo wixii raacsanaa oo kaleeto biyo lagu xafiyey inay jiraan qolooyin dabeele lagu kiciyo lagu baabiyey inay jiraan qolooyin alle subxana wataala dhulka la gooyey inay jiraan qolobi ilaahay subxana wataala sibuu u halaagay ummadahaas daalimiinta ah waa la wada halaagay qolobi ilaahay subxaana watacaala dembigeed ayuu ku qabtay oo ilaahay ma dulmiin iyagaa naftooda dulmiyay alle siduu noo sheegay subxaana watacaala ilaahay cidna ma dulmiyo wakadalika akhdu rabbika ida akhada alquraa wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid fii suurati huud sunnadii alla kula dhaqmayuu noo sheegay subxana wataala umamkaa inuu halaagay markaasuu yidhi wakadalika akhdu rabbika rabbigaaga sidaas ayuu u qabtaa qabashadii sidaasay ahaatay idaa akhada alquraa magaalooyinka markuu qabanayo wahiya daalimatun iyadoo daalimad ah oo ilaahay subxaana watacaala dulmiisay odoomihiisa dulmiisay ina akhdahu aliimun shadiid qabashada allana subxana wataala mid adag wayo alle subxaana wataala aayad kale wuxuu ku yidhi wakullan akhadnaa bidembi mid walba dembigiisaan ku qabanay cid aan gardaraysanay ma jirtuu leeyahy alle subxaana watacaala marka daalimiinta alle subxaana wataala fantaqamnaa minhum buu leeyahay allagu ka argoosan jiray weligii saasuu u halaagi jiray taariikhdaasi ayay marka umamka dulmiga iyo shirkigii gaalnimada iyo abdarada ku caanbaxay alle subxana wataala saasuu u rogi jiray u halaagi jiray laga soo bilaabo nabiyulaahi muusa calayhi salaam waqtigii fircoon la halaagay wixii ka dambeeyey jihaad baa la jideeyey gaalada marka halaag caama inaan lagu ridin baa laga yaaba laakiin halaag jusi ah ilaahay u ku rido si uun ilaahay u baabiyo sidii madaxyoweyntii mushrikiintii qureysheed bedri ilaahay ugu baabiyo oo kaleeta abujahal oo muxuu ahay u weynaa marka cadaabka adduunyo kii aakharo ay horay usii galeen horay usii gaaraan baa dhici karto marka taas weeyaan taariikhdaasay leeyihiin sidoo kale sheekhu waxa uu ka hadlay in gubashada maanta ka socota gudaha waddanka maraykanka ay tahay qayb ka mid ah dulmigiisa oo isaga ku soo laabtay welina ay wax badan u harsan yihiin tanna ay tahay wax uu dersi ka baran karo yacni waxaa la dhihi karaa dowladdan maanta ameerikaanka caalamka meel aan dulmigeeda ummad lagu baabi'inaynin muslimiintaba ha u badnaadeen dulmigooda ummadaha caalamka lagu baabi'inaya adduunka maba jirtaa la dhihi karaaba adduunka oo dhan baa dulmigooda la holcaya ummadda islaamka ha u badnaato dadka ee baabi'inaya hataa umamka kale kama nabadgelin cid walba dulmigooda ay maanta la taaxaysaa marka dadkana way gubaano waad aragtay gintaalay ku dhuftaan way gubaan afghanistan imise ummad bay ku gubeenoo ku baabi'iyeen malaayiin baa la dhihi karaa ciraaq saas oo kaleeto maxaanku yidhahda soomaaliya saas oo kaleeto wax lama tirin karo hadda yacni ka soo qaad ghaza maxaa ka dhacaya gintaalada xagga laga soo rare ummaddaa lagu gubahayaa wax ka dhacaya hadda wax laga sheekeyn kara maaha ghaza shan iyo toban bilood miya baa maalin kasta dabka ka holacaya halkaasi oo dadkaa la gubahayay masaakiintaas guryahooda lagu gubahayay ee amerikaanka ka dambeeya marka in yaroo ka mid ah ilaahay subxaana watacaala awoodiisi inuu tuso inuu halaagi karo hal maalin inuu gubi karo daqiiqad gudaheed inuu gubi karo alle subxaana watacaala inuu tuso in yaroo cadaabkiisa ka mid oo usoo hormariyay baan rajaynaynaa taas inay tahay qowmucaad nimankii la jira awood isbiday alle subxaana watacaala wuxuu noo sheegay markay yidhaaheen man ashaddu minaa quwa ayaa naga awood badanoo wax noo geysan kara markay yidhaaheen alle subxaana watacaala wuxuu yidhi awlam yarow ana allah aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa allaha iyaga abuuray inuu ka awood badan yahay awooddiisa ay ka daran tahay miyaysan ogeyn marka ameerikaanka adduunka oo dhanba waxaan rabnaa ka samaynaynaa waan gubaynaa waan ololeynaynaa bay leeyihiin masaakiin kasta iyagaa ku tuntay maanta dunidao dhan la holacaysaa wa khaasatan filistiin walaalahay muslimiinta reer filistiin saqiiradooda maanta guryaha lagu gubahay lagu baabiinay ameerikaanka ayaa ka dambeeyay iyagaa samaynayay maanta waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu ka jaray wax badanoo dulmiga ay geysanayaan wax badanna ay u dhiman yihiin marka marka los angeles meesha la leeyahay magaaladaasi gobolka california marka dabkii ka kacay ilaa min dabka wuu sii holacayay hanti fara badan guryo fara badan madaaris jaamacada bankiyo adduunyo oo dhan baa naga bastay bay lahaayeen ma sheegahayaan adduunyadii kaleeto ummadaha kale ay ka baabi'iyeen oo ka gubeen oo ka basbeeliyeen ma sheegahayaan laakiin tii hal maalin iyaga meel kaga bastay bay sheegahayaan waxaan filaynaa ilaahay idinkiisa wax meesha kaga basbeelay inta ay ku gubeen dadka muslimiinta ee filistiin in ka badan ina halkaa kaga gubtaan oo ilaahay subxana wataala u kordhiyaan rajaynana guud ahaan toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب